إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday magaalada muqdisho maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun qisaas ah ku fulisay nin horey fal dil ah u geystay xasan sheikh ayaa walaac ka muujiyey muddada u hartay oo yar iyo culeysyada haysta oo badan eretarey ayaa ka jawaabtay damac badeedka abey axmed iyadoo xasan sheekhna uu weli aamusan yahay waxaa magaalada minnesota ee dalka maraykanka ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo maamulka yahuudda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa lacag caddaana u qaybisay in ka badan kun iyo sagaal boqol oo qoys kuwaasi oo siyaabo kala duwan ay u saameeyeen duulaankii dowladda federaalka ku soo qaaday wilaayadaas قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labada bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waa subaxnimo talaado ah ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad nafurnimo ah oo ka dhacday magaalada muqdisho maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya weerar nafurnimo ah ayaa habeenkii xalay ka dhacay degmada boondheere ee magaalada muqdisho kaasoo lagu beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka sida aan xogta ku helayno goobta la beegsaday oo ahayd xarun caweys ayaa waxaa ku sugnaa saraakiil iyo ciidan ka mid ah kuwa sirdoonka weerarka oo uu fuliyey naftii hore ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay goob ammaankeeda aada loo ilaaliyo war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay howlgalka nafurnimo ee habeenkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri ciidamada mujaahidiintu waxa ay camaliyad istishaadi ah la beegsadeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kooxda riddada kuwaasoo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho saraakiisha iyo askarta la beegsadayoo isugu jiray waxa ay ugu yeeraan sirdoonka jawaasiista dharcadda ah booliiska iyo milatariga kooxda riddada ayaa halkaasi u joogay inay ilaaliyaan amniga xarumaha muhiimka u ah cadowga ee ku yaala ama ka agdhow goobta uu weerarku ka dhacay sida madaxtooyada tiyaatarka fisqiga godka jilicow iyo xarunta sirdoonka riddada war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah ee xalay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana lagu yiri camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah fadligii sidii loogu talagalay u beegsatay saraakiisha iyo askarta cadowga ee uu bartilmaameedku ahaa waxaana halkaasi kasoo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada horudhaca ah ee cadowgu waa sagaal murtad oo halaagsantay iyo dhaawac toddoba iyo toban kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto beegsiga mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka waxaana war-saxaafadeedka lagu yidhi mujaahidiintu waxa ay wacad ku marayaan inay sii wadi doonaan beegsiga mas-uuliyiinta saraakiisha iyo ciidamada cadowga meel weliba oo ay ku sugan yihiin ayna sii labalaabi doonaan ugaarsiga ka dhanka ah mujrimiinta isugu jirta saliibiyiinta iyo murtadiinta duulaanka ku ah ku dhaqanka shareecada islaamka qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay mar kale ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان
maxkamadda wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun qisaasa ku fulisay nin horey faldil ah u geystay cabdiraxmaan beder ayaa inooga waramaya
xukun qisaasa ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay fagaaro ku yaalo deegaanka busley daa'uud kaasoo hoos taga degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose xadkan oo lagu fuliyey aadan cali yuusuf oo labaatan iyo sideed jir ah kana mid ah dadka degan deegaanka busley daa'uud waxa uu toddobadii bishii hore ee rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo shanta kuna aadanayd labiiyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun labaatan saddexda oo si bareer ah u dilay bule gaabow oo deegaanka ay wada degnaayeen laba gabdhood oo uu dhalay bule gaabow oo la kala yidhaahdo maanay bule gaabow oo shan iyo toban jir ah iyo ruqiyo bule gaabow oo lix iyo toban jir ah sidoo kale laba xaasoo uu lahaa bulle oo la kala yidhaahdo nuuriyo awaadir iyo sahro nuurow maadey ayaa wada tagay tuulada busley daa'uud iyagoo dacwad geystay maxkamadda shareecada islaamka ee degmada jannaale waxa ayna dalbadeen in shareecada islaamka lagu xukumo aadan cali yuusuf oo aabahooda dilay dacwadda kadib waxay maxkamadda jawaab ka dalabtay aadan cali yuusuf kaasoo lagu eedeeyey fal dil ah waxa uu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu midi ku dilay bulle gaabow xilli ay soo dhaweyd salaada subax intaasi kadib maxkamadda islaamiga ee degmada jannaale ayaa ehelka bulow gaabow usoo bandhigtay saddex arrin midood inay qisaastaan inay diyo ka qaataan ama inay iska cafiyaan balse ugu dambeyn waxay dalbadeen in loo qisaaso aadan cali yuusuf gabagabadii waxaa xukun dil ah lagu fuliyey cali aadan yuusuf oo horey qof muslim ah ugu dilay isla deegaanka isaga lagu qisaasay ee busley daa'uud boqolaal dadweyne ah ayaa goobjoog ahaa halka uu ka dhacay xukunkaasi qisaaska ah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maxkamadaha ku yaalo wilaayaadka islaamiga ayaa lagu xukumaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasoo ay ku qanacsan yihiin dadka muslimiinta ay usoo xukun taga halka maxkamadda dowladda federaalkana uu yaalo dastuur gacan kurimis ah kaas oo ka hor imaanayo kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam xasan sheekh ayaa walaac ka muujiyey muddada u hartay oo yar iyo culeysyada heesta oo badan yuusuf daahir xasan ayaa inoo haya madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxmuud ayaa muujiyey walaac weyn oo uu ka qabo culeysyada haysta dowladiisa iyo mudaxileedkiisa oo aada u soo koobmaya isagoo ka hor hadlayay golaha wasiiradda ayaa waxa uu jeediyey khudbad ay aada ugu bannaayeen ereyada luuqadda ingiriiska taasoo ay adag tahay in ay fahmaan soomaalida aan aqoon afka qalaad mudaxileedkiisa ayuu ku sheegay in aada u yar wuxuu sheegay in sanad iyo bar ay sidaan uga dhammaatay sanadka ugu dambeeyana uu buuq iyo doorasho ku dhammaan doono waxa uu harayna ay yihiin sanad iyo bar keliya xasan ayaa ku nuuxnuuxsaday in hadda dowladdiisu ku jirto marxalad adag oo dhanka ammaanka ah afar sano sanad iyo bar waa baxay sanadka u dambeeya waa garanaynaa maxaa noo haray sanad iyo bar kale war orodkeennu waa gaabiya waa soconnaa waa dadaalaynaa laakiin waa orodkeennu waa gaaban yahay political stabilitygu waa muhiim priorities waa leenahay muhiimado iyo wax kala horraysin waa leenahay laakiin mugaan waxaan dhahno maalan hadda waxaan dhahnaa securityga priority number one oo ah macnaheeda intii kale waa iska iloobeynaa maaha leanna securityga ma soconaayo haddaan dhaqaaluhu soconin siyaasad degan kama hadli kartid iskuma imaan kartid dhaqaalo kama hadli kartid wax kama hadli haddaad cabsanayso jidka aad mari karin habeenkii guriga markaas xataa aad ku fikirayso muxuu ahay maxaa imaanayo xasan sheekh ayaa dhowaan ka soo guuray magaalada dhuusamareeb halkaasoo uu sheegayay inuu dagaalka ka hagi doono siyaasiyiintu waxay sheegayaan markii uu xasan dagaalka kusoo fashilmay inuu isku dayayo inuu isku mashquuliyo siyaasadda isagoo qiil ka dhiganaya eretere ayaa ka jawaabtay damacbadeedka eebe axmed iyadoo xasan sheekhna uu weli aamusan yahay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya wasaaradda xogta ee dalka ereteriya oo u dhiganta wasaaradda warfaafinta ayaa war-saxaafadeeda soo saartay waxay ku soo hadal qaaday war ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha etoobiya abey axmed abey axmed ayaa carabka waxa uu ku dhuftay inay xoogga saarayaan sidii ay u heli lahaayeen mid ka mid a dekedaha ku yaala badda cas taas oo shaki weyn ku abuurtay ereteriya halka dhinaca maamulada soomaaliya ka jira arrimaha aanay ka diirin waxaa soo cusbaanaaday maalmahan wararka la xiriira dekadaha ama marinbadeedyada haddaba waxa eritrea ay ku celinaysaa sidii ay weligeedba ahayd inaanay arrimahaas saqa ku lahayn sidoo kale waxay eritrea ugu baaqaysaa kuwa arrimahaasi ku fogan in ay ka waantoobaan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda xogta ee dalka eritrea ninka etoobiya ra-iisul wasaaraha ka ah ee la yidhahda abiy axmed ayaa hadal u dhowaan baarlamaanka dalkiisa u jeediyey waxa uu ku magacaabay dekeda saylac ee dalka soomaaliya oo iminka hoos tagta maamulka somalilan la baxay iyo dekeda casab ee eritrea waxaana aamusnaanta maamulada soomaaliya ka jira sida kan somalilan iyo dowladda federaalka ahba ay arrintaani ku noqonaysaa wejigabax waxaa xusid mudan in xildhibaan maxamed abiib oo laga soo doorto gobolka owdal oo dekeda saylac ay hoos timaado uu sheegay inuu taageersan yahay in etoobiya magaalada saylaca dekedeeda ay maamulato wuxuu u muuqday in dhanka etoobiya lagala soo hadlay amaba etoobiya iska gadaya inkastoo ay suuragal tahay in maamulka somalilan oo etoobiya xiriir weyn la leh oo u xil saaray in warkaas warbaahinta uu dusiiyo anigu waxaan qabaa haddii ay etoobiya danaynayso oo sifo sharciya ay ku doonayso inay dekeda saylac maal gashato in qaranku aqbalo oy waajib ku tahay inuu aqbalana anoo u hadlaya konstituensiga laiga soo doortay ee aad tiri dadkaagii halkaa gobolkaa ka soo jeeday baa tahay waan waafaqsanahay in dekadaasi maad aragtay la maalgeliyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dad badan oo dhankiisa sii eegayaan iyagoo aamusnaantiisa u qaatay inuu raalli ka yahay warka ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ah inay dekeda saylac la wareegaan horey waxaa u jira warar sheegaya in heshiisaad hoosaadyo uu la galay ra-iisul wasaaraha dhul iyo baddoonka ah ee etoobiya abiy axmed lama dhayalsa karo fariimaha isdabajoogga ah ee ka imaanaya madaxda dowladda etoobiya ee ku aadan xaqulahaanshaha inay etoobiya hesho meel ay badda cas ka gaarto ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo la yidhahdo cabdiraxmaan cabdishakuur inkastoo asiga qudhiisu uu etoobiya iyo dowladaha kale ee shisheeye aad ula shaqeeyo warkiisana dad badan ay u arkayaan boorisku qaris etoobiya ayaa sannado ka hor waxay tababaratay ciidamo dhinaca badda ah kuwaasoo ay rabto in xeebaha soomaaliya ay kula wareegto haddii ay u suuro gasho dhammaanba maamulada soomaaliya ka jira marka laga reebo kan xarakada shabaabul mujaahidiin etoobiya xiriirayay la leeyihiin waxayna qayb ka ahayd dhismahooda iyadoo dadka maamulada madaxda ka ah ay ku jiraan qaar badan oo iyada si toos ah ugu daacad ah sidaasi aawadeed kuma cusla in qalinka loogu duugo dekadaha ay doonayso
waxaa magaalada minnesota ee dalka maraykanka ka dhacay isku soo bax looga soo horjeedo maamulka yahuudda muxsin xasan ayaa faahfaahinaya
ردوا ردوا يا ثوار ردوا ردوا يا ثوار دم الشعب يغلي نار دم الشعب يغلي نار dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeda yahuudda iyo falalka bahalnimo oo ay ka geysanaysa dhulka muslimiinta reer falastiin dhanka kalena lagu garab istaagay shacabka muslimka ah ee falastiin ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay gobolka minneabolis magaaladiisa minnesota ee dalka maraykanka dibadbaxan ayaa bilowday ka hor salaadii casar wuxuuna soo dhammaaday salaadii maqrib kadib dad badan oo iskugu jiro bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa iskugu soo baxay waddooyinka magaalada minnesota ayagoona gacmaha ku sitay boorar ay ku qoran yihiin ereyo garab istaag loogu muujinayay shacabka dhiban ee reer falastiin sidoo kale waxay ku celcelinayeen kelimaad looga soo horjeeda gumaysiga yahuudda dadkan banaanbaxayaasha ah ayaa ku kala duwanaa dhalashada iyo afka balse ka midaysnaa diinta iyo qadiyadda falastiin qaar ayaga ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin shacabka gumaysiga ku hoos jiro ee reer falastiin kana soo horjeedaan dulmifalayaasha yahuudda ayagoona maraykanka ugu baaqay in uu shacabka reer falastiin gardarrada ka daayo maanta minneabolis waxaa ka dhacay runtii bannaanbax aad u ballaadhan bannaanbaxyadii hore loo soo bixi jiray arrimaha ku saabsan qadiyadda falastiin maanta waxaan arkaynaa in aad iyo aad dadku imaadey badan yihiin runtiina dareenka shacabka reer minnesota gaar ahaan reer minneabolis ay maanta xoog u tuseen inay taageerayaan reer falastiiniin oo ay weliba si gaara rabaan in laga joojiyo dagaalka hadda lagu hayo marka runtii dadku aad bay u muragsanaayeen wayna dareemayaan runtii shacabka falastiin maanta dhibta haysata iyagoo weliba maanta waddooyinkii minneabolis runtii xoog u buuxiyey
waxaa imaana waxa meesha ka socda adduunka ka socdo falastiin sida loo galayo qasa sida loo galaayo walaalaheena muslimiinta ah sida loola dhaqmaayo waxaan daawan karna ma aha intaa ka badan waxaan dhihi karno aan ka fadhiisan karna ma ahan waa wax muslim kasta qof kasta oo muslim ah soomaali ahoo misaadan ahaanin qof kasta inuu u istaago walaalaheen aan u kacno aan garab istaagno wax kale haddaan bannaanbaxan oo aad u ballaarnaa ayaa lagu soo xiray ayadoo si wadajir ah loogu duceeyey muslimiinta guud ahaan gaar ahaan shacabka reer falastiin اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وأماننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا ugu dambayntii ma ahan dibadbaxii ugu horreeyey oo lagu muujinayo gardarrada yuhuudda ee ka dhaca dalka maraykanka oo ah daadihiyaha yuhuudda waxay sidan oo kale bannaanbaxyo lagu garab istaagayay shacabka reer falastiin ka dhaceen magaalooyinka los angeles iyo new york muslimiinta caalamka ayaana muujiyey siday u garab taagan yihiin shacabka muslimka ah ee reer falastiin warkan saakay dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa lacag cadaan ah u qaybisay in ka badan kun iyo sagaal boqol oo qoys kuwaasi oo siyaabo kala duwan ay u saameeyeen ciidankii dowladda federaalk ee duulaanka ku qaaday wilaayadaas waxaa ka waramaya cabdifataax faarax diiriye munaasabad dib udejin loogu sameynayo dadkii ka barakacay degmooyinka dhaca bariga wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa ka dhacay degmooyinka ceel buur ceel garas coosweyne galcad iyo ubxo qoysaska oo gaarayay kun iyo sagaal boqol oo qoys ayaa lacaga cadaan ah la siiyey kuwaas oo kala jooga goobihii aan soo sheegnay waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid ayaa ka warbixiyey xaaladda gobolka sidoo kalena wuxuu ka hadlay dib udejinta ay u sameeyeen qoysaska ka hajira guryahooda markii ay kusoo duuleen ciidamada dowladda federaalk oo ay gadaal ka riixayaan kuwa ameerikaan ah waaliga ayaa caddeeyey tirada qoysaska ay gaarsiiyeen kaalmo lacaga kaasha iyo deegaanada ay kala joogaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa allihiina khalqiyey bacdallaahi waxaan u mahadcelinaynaa qiyaadada mujaahidiinta jazaahum allahu khayra jazaa jazaahum allahu khayra jazaa ee uga horeeyo akhuuna wa amiiruna abi cubayda xafidahu allahu tacaala iyo raggiisaba ee marxaladan maanta lagu jiro u dhabar adeegay oo juhdi dadaal habeeni maalin abgeliyey jazaahum allahu khayra jazaan leenahay marka hore waxaan rabaa inaan ka bixiyo warbixin kooban wilaayada islaamiga galgaduud sa aad ogtihiin xaaladda wilaayada hadduu aad iska degan tahay si guud ahaana amniga xaggiisa iyo caafimaadka iyo matarka iyo adeega kale ummadda markaas baahideeda aan badan alxamdulilah aada iyo aad baa loo fiican yahay wilaayada waxay ka mid ahayd wilaayaadkaasi laga soo duulay ayay ka mid ahayd cadowgii maanta ilaahay subxaana watacaala mahaddiisii fadligiisa waa uu jabay meelo badan horey usoo galayna waa uu ka cararay wilaayada markaa guud ahaan waa degan tahay ummadda maanta waxay ka hoos nool yihiin raayada tawxiidka iyo shareecada ku dhaqankeeda ay ka hoos nool yihiin codowga ilaahay duleeyey meeshaan wax badanna uga tegay oo ma aragtay hogaankooda wax badan oo qalabkooda iyo inuu ugu dhibaateeyaan ay u talagaleen laga qaatay ama laga gubay ummadda markaa iyo deegaankaba maaragtay waa dad faraxsan intaas muqadamada kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo munaasabadan uga hadlo dhibaatadii iyo maaragtay barakacii iyo waxyaalaha la mid ah oo nimankaasi ay dhaafeen markii ay soo galeen meelo ka mid ah wilaayada degmooyin ka mid ah iyo tuulooyin ka mid ah oo atraafta wilaayada ay soo galeen dhibaatooyinka ay ka tageen waxaa ka mid ah ummadda inay barakiciyeen inay deegaamadii ay soo galeen ay aada u kharibeen saaad og tihiin dhibaato badan ay ka geysteen dhibaatadaas marka dee waxaa ka mid ahaa ummadda in guryahooda ay ka baxeen ayagoo diinkooda la cararaayo ayagoo nimankan dhibkooda iyo maaragtay humaanta ay sameynayaan ka cararaayo inay maaragtay guryihii ay ka baxeen degmooyinka sida ceeldheer galcad misguwa budbud wabxo ceel la helay ceel buur ceel shiil nasrudiin ceel qoxolle ceel miigaag ceel la helay ceel garas intaan iyo deegaamo la mid ah in dhaqdhaqaagooda uu saameeyey markaa ummaddaas muslimiinta ah oo maanta diintooda iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala raaligelintiisa u taagan mujaahidiintana garab taagan barakacaas iyo oleysyadaasi ilaahay subxaana wa tacaala markuu qaaday dadkii deegamadooda ay kusoo laabteen degmooyinka iyo deegaamada hadda aan sheegay dhammaantood ummaddii waa ay soo laabteen maadaama codowgii uu maaragtay ka baxay walaayada markaa waxay u samaysay dib u dejin hadda barnaamijkii uga horreeyey ummaddii guryahooda ka tagay oo maaragtay in loo sameeyo musaacadda ama kaalmo oo mujaahidiinta ay ugu talagaleen lacag baa loo qaybiyey deegaamada hadda aan sheegay dhammaantood waxaa la gaarsiiyey musaacadadaas ayaa la gaarsiiyey waxaana ka mid ah deegaamadaasi degmada ceelbuur iyo tuulooyinka ka heeraran ee sida ceelshiil iyo nasrudiin iyo eel qoxle iyo eel miigaag dhulkaas ilaa toddoba boqol iyo ziyaado qoos ayaa la gaarsiiyey musaacadadaas degmada galcad ayagana tuulooyin ay leedahay tuulooyinkeeda macal tuulooyinkeeda siguud misgu-a hadday tahay iyo maaragtay budbud iyo maaragtay aaggeeda ilaa shan boqol oo qoos ayaa musaacado la gaarsiiyey sidaas oo kale coosweyne deegaanka coosweyne ayaa isagana musaacadadaasi la gaarsiiyey waxaa kale la gaarsiiyey ceelgaras iyo eel helay si guud laba kunoo qoos qoos kiba la siinaya konton dollar ayaa la gaarsiiyey lacagtana boqol kuno dollar waaye walaalihii soo gartay maanta ayagoo ku jiro codowga ka hortagiisa iyo codowga la dagaalankiisa gacan ku hayo dadka muslimiinta ah oo mas-uulka ayuu yihiin maanta inay u gartaan waa jazaahum allahu khayran khayra jazaa leenahay ummadana waa duceysay oo arrintaasi aad iyo aad qofkii moogtay wax badan wax yar iskula noolaado wax badan waa iskula noolaana waa isku sugayaa in ummadda aad iyo aad markaa arrintaasi ugu farxaday oo maaragtay ugu duceysay iyadoo maaragtay si degan si nidaamsan loo gaarsiiyey intaasba marka insha allahu tacaala aan rabnay waxaan leenahay marka ummadda muslimiinta halkiina ku wada waana ujeedaano ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa mujaahidiintan waxaan leenahay waxyaalaha laidinku haysto oo isbaxaysiga iyo colaada laidinku samaynayan waxa waaye dhaqangelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka si xoriyada taama ilaahay diintiisa in loo qaato ayaa maanta laidin diidan yahay oo siraacaga maanta socdo oo taagan waa siraaca noocaasa waxaa loo baahan yahay markaan dariiqa insha allahu tacaala in lagu sabro la adkaysto codowgana maanta ilaahay si u duleeyey ayaa maalin kalean u duleyn doonaa ma ilaahay subxaana wa tacaala arladiisa iyo dhulkiisa ilaahay uu ku dhigo mid daahir ah oo nadiif ah oo codowga iyo soo duuliyaasha iyo gaalada iyo nadiifka ah ilaahay subxaana wa tacaala inagu tuso annaga marka asbaabtii iyo dadaalkii juhdi aan wadno ummadda muslimiinta ah guud ahaan gaalada iyo kuwa u shaqeeyo oo maanta dulliga ah oo ku shaqeeyo dabadhirifnimada ka shaqeeyo ummaddan rabo inay mahalaki iyo hilaag u horseedaan adduun iyo aakharaba kuwaas in layska dhiciyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale qaar ka mid a dadkii lacagaha la siiyey ayaa ka hadlay waxyaabihii ay wilaayadu soo gaarsiisay iyagoona uga mahad celiyey wilaayada sida ay u garab taagan tahay anigoo ah oo ka ah dadkii ka qaxay degmada ceelbuur oo duurka galay oo bil iyo dhowr maalmood ku maqnay maantana waxaan nagula guddoonsiiyey degmada ceelbuur lacagtaana nagula guddoonsiiyey ilaahaana ku mahadsan mashruucaanu saaka wuxuu ku saabsan yahay walaadada islaamiga oo degmada ceelbuur dadkii qaxootiga ah oo qaxay oo ka qaxay dadkii maaragtay shahadaldirirka ahay waxay ku soo dhoweeyeen gacmo furan iyo awood wanaagsan waxayna siiyeen lacag oo dadkii ma- baahnaay lagu dayactirayo in waana mahadsan yihiin ilaahay amarkiisa mahadaf ka gaarto nuswaad iyo riyaal waa isugu daraan arrintaas waxaan u arkaa inay si wanaagsan oo maarata dadka martigelin ama xanaanayn ama dhaqaalaa in loo fidiyey lana soo dhoweeyey haddii ayadaa walaayada iyadaa hoos la hergala leh degmada cosweyne ayaan joognaa waxaana la siiyey maantay lacag loogu talagalay barakaca ayna soo gaarsiiyeen degmada lacag badan ayaa laga qaybshay ilaahay baa mahadda iska leh walaayada islaamka ayaa maantay na siisay maadaama dadkii barakacahay aanu noqonnay degmada cows weyne ayaan joognaa dadkaas tabarucaadka ayaa nagula siiyey maadaama ee qax iyo maaragtay dhibaato badan ay galeen ayaa walaayada islaamka ee maantay na siisay lacag mana konton konton doolar mana wata ku siisay ilaah habeen mana wata ayaka mana wata siiyey ayaa mana mahad iskale ilaahayna uga mahad haynaa Ee, meeshuna deegaankuna waa deegaanka cawsweyne ilaahay baa mahad u sugnaatay maanta waxaan joognaa deegaanka caws weyne waxaan ku qaadanaa lacag loogu talagalay gaaladu barakicisay waxaan qaadanaa lacag konton konton doolar ah ilaahay baa mahaddaas dhammaanteed iska leh kadibna waxaa iska leh walaayada islaamka oo dadkan u gargaartay oo gacanna gaalada ku baabi'inaysa gacanna dadka ku caawinaysa mahaddaas dhammaanteed iska leh qofkay guri ka dunshaan gurigii baa loo dhisayaa qofkay dilaan waa loo waa loo gargaaraa asna inuu laayo oo mas-uuliyad sheegto islaamkuna u gargaaro inay kala fiican yihiinba saasaa kuu daliila islaam iyo gaalna farqigaasa u dhexeeya waxaan leeyahay ilaahay tiir biraha nooga dhigo ilaahay subxaana wa tacaala gurgurta hajabsha iyo waxa uu wato ilaahay subxaana wa tacaala guryihii waa naga dunsheen alaabtii waa naga rarteen qorax bay noo saareen sidaas darteed wixii dhibahoona gaaray iyo qarashkiina galaana laka bixinayaa ilaahay dartiis baana u sabrayna annagu adunkuna ilaahay dartiis u sabra waana ka guulaysanayna cadowga maanta waxaan ku sugannahay degmada coosweyne maadaama cadowna barakiciyey kabacdina walaalahayna mujaahidiinta ayaa dadka masaakiinta oo cadowgu barakiciyey tabarucad iyo waxay u sameeyeen inay bixiyaan inay siiyaan waxyaabo yaryar oo danuhu ay ku fushadaan allah ayaa ku mahadsan maanta waxaana la siiyey lacag gaaraysa konton doolar dadka waxaan u sheegaynaa goobaha murtidiinta ee joogta ku suganna ka soo hijroodan leenaha maalin ilaahay keeno saan baa dadka muslimiinta garabka looga hayaahe ka soo hijrooda dadka cadowga ka soo hijrooda oo habeen iyo maalin in dulmaayo ardada ilaahay waasac waaya ka soo hijrooda
boqol doolar aniga iyo nin kale
ilaah mahad iskale ilaah mahad iskale ilaah mahad iskale degmada webxo in shacabka oo ku noolan ka mid nahay maadaama barakac iyo qax iyo rafaad aan galnay walaayada islaamka yaa waxayna sidee lacag tabaruca dadka muslimiinta lagu tabarucaa anigoo ah bila sharciyeyse oo ku sugan degmada webxo waxaa nooga qaybiyey maanta lacag doolar ah oo calaaqoys konton doolar ah
annagoo ka mid a dadka barakacayaasha ah oo ka barakacay meeshan magaalada la yidhaahdo degmada wabxo een, walaayaadka islaamiga yaa deeq nagala soo gaaray lacago teeda kala duwanaan ku qaadannay ilaahay baa mahadda iskale oo naga kiciyey nimankii murtidiinta ahay farxiyaa leedhahaa magaalada birgan lacag noogula qaybshay oon ka qaxnay duufaan ka imaanay lacagaa noogula qaybshay ilaah baa ku mahadsan oo cadowgu naga kacshay ilaahay gaalada ha naga jabsho meel walbay joogto waxaan joognaa degmada wabxo anugu barakacnay cadowga kitaabka waxaana loo qaybiyey degmadaa nagala soo waay waxaana loo qaybiyey lacag doolara ilaahay mujaahidiinta ha barakeeyo naftooda iyo maalkooda dadkii deegaanka ceelgarasaha ayaan ka mid ahay oo maaragtay cadowga ku soo weerar waxaan gacanta ku haysadaa konton doolar oo lacaga waxaa loogu talagalay dadka tabaalaysan oo qaxay oo dhibaatoobay dibudejin in loogu sameeyo oo lagu soo celiyo maanta waxaa ka jira xaflad ballaaran oo dadka muslimiinta maaragta dibudejin dibudejin loogu sameeyaye oo wilaayada ugu tala gashay khayr badan ilaahay ha ka siiyo ajir badan oo lasoo koobi karin allah ka siiyo Een, ilaahay subxaana wa tacaala oo cadowga naga dul qaadana ilaahay yaa ku mahadsan anigu waxaan ahay deegaanka aan la helay ayaan ka mid ahay oo maaragtay cadowga uu soo weeraray habeenana uu ku hoyday isagoo baaba'shay magaaladii oo guryihii jejebshay oo bay-adi qarribay oo ceelashii ku ciyaaray oo dhulkii dhammaay maaragtay fidneeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu naga qabtay kabacdina mujaahidiinta ayaa mahadsan wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa had iyo goor garab istaag weyn u sameeya bulshada wilaayada taasoo kor usii qaadaysa dareenka bulshada ee ku aadan muhiimadda uu maamulka islaamiga u leeyahay horumarinta iyo kaalmaynta mujtamaca islaamiga ah qoysaska lacagaha la siiyey in badan oo ka mid ah waxaa guryahooda jabsaday ciidamada dowladda federaalka kahor inta aysan ka cararin deegaanada iyo degmooyinka laga saaray sida coysweyne ceeldheer galcad masagawaay budbud ceelbuur ceelgaras iyo kuwa kale warkii subaxnimona dhegaystayaal waa inaga intaa